dhammaantiin anoo idin kala qadqaadin reer gaalkacyo madaxda dhakhaatiirta agaasimaha saaxiibkay cabdiqani waan la soconay isaga marka hore dhammaantiin waa salaamantihiin salaa kadib waa mahadsantihiin boqolkiiba boqol soo dhoweynta qiimaha leh iyo sharafta leh aad ma soo dhoweyseen waa idinkaga mahad celinayaa waxaa idiin soo gaarsiinay maanta daawo deeq ah oo ka socota dowladda federaalk ee soomaaliya oo aan ugu deeqnay isbitaalka magaalada gaalkacyo qaybta puntland marka waxaan leenahay isbitaalka daawadu way daawo aad u fiican oo quality leh muddana way hayn doontaa waxaan rajaynaynaa insha allah isbitaalka inayna noqonin daawada aan soo gaarsiinay maantay daawadii ugu horreysay inayna noqonin tii ugu dambeysay daawooyin kaleo isdaba socda iyo gargaaro issoo daba socdana waa keenaynaa magaalada gaalkacyo reer gaalkacyana waxaan leenahay dagaalka idinkan naga joojiya waxaan idinka codsanaynaa daawo inaan keenno ma rabne hadda kadib inaan wax kale horumar ka shaqaynaya inaan keennaan rabnaa waxbarasho inaan keennaan rabnaa dhakhaatiir wax baranaysa inaan keennaan rabnaa kuwa wax barta inaan qaadnaan rabnaa wixii hadda ka dambeeya daawaduna waa keeni doonaa dadka xanuunsan baan daaweyn doonaaye dhaawac inuu noogu dambeeyaan rabnaa kan maanta hadda ku jira dhaawac dambe oo colaad keentay inuusan gaalkacyo ka dhicin ayaan ilaahay ka baryayaa reer gaalkacyana waxaan leeyahay waa mahadsantihiin daawadan deeqda ah waxaa annagana aan ka soo qaadanay ama aan u qaylo dhaaminay waxaa ka mid ahaa hay-adda caafimaadka adduunka w h o iyo bisha cas ee qatar iyagana waa u mahad celinaya insha allah idinkana reegaalka ay dhammaantiin waa mahadsantihiin saaxiibkay cabdiqani dowladda federaalk anoo magaceeda ku hadlaya dhammaan reer gaalkacyo daawadaas waxaan rajaynaynaa inaad naga guddoontaan anna waa idinka gaarsiin doonaa salaanta aad madaxda aad iigu dirteen insha allah waana mahad